magaalada muqdisho weliba lekada afuray shirko toddobaad ee madala siyaasadda dhaqaalaha qaranka kaasuna si rasmi an furi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare shirko oo dareera doona laba maalmood yan diiradda laka saaraha iyo horumaryowka dhaqaalaha iyo siyaasadaha laka taageerow korankahoobka dhaqaale ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa ka booriyey in la xoojiyo iskaashiga dowladda iyo ganacsiga gaarka laleeyay silin abuur shaqi iyo maalgashi waarasa
si ay dhaqaalihiina kor ugu kaco shaqada loo shaqo loo abuuro shaqooyinkii dhalinyarada loogu abuuro isla markaana serviceskii la rabay ee dalkan laga rabay inay laynaga helo oo sidii xildhibaan odowaa sheegay inaan dee jaziira waa fiican tahay laakiin keligeedun malaha hoteeladu qaraxyada ka cabsadeen baan maleyn marka inaynu dee aynu horey u soconno aynaan aynaan aanan halkaa taagnaanin ayaa loo baahan yahay marka kobci dhaqaale runtii waa waxoogaa waa fiican yahay oo arrimaha bulshadu way inoo fiican tahay markaad fiiriso haddii aynu eegno xagga caafimaadka sidii loo ahaa hadda maxaa wixii hoos loo dhigay waa ogtihiin oo faqrigana waa hoos baa loo dhigay waxoogaa umushii iyo hooyadii uma raacaysay waxoogaa inkastoo ay dheer tahay hadda oo raidku badan yahay haddana percentageku badan yahay haddana hoos baa waxbaa loo dhigay waana shaqo fiican baana ka socotaa waxbarashada waa la socotaan oo wax fiicana laga qabtay oo markhaati baad ka tihiin siday wax u socdaan sida aynu horay ugu dhaqaaqi lahayn oo aan u gaari lahayn isku filaansho dhaqaalo sidii aan uga hortegi lahayn khataraha jira ee ka imanaya kuwaan hadda soo sheegnay sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha ina horyaalla waaweyn iyo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha aan haysanno ee ilaahay uu ina siiyey intaasoo dhan inaynu u midoowno oo aan ka wada shaqayno ayaan insha allah rajaynayaa sidoo kale la taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha waan eeg aasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow ayaa sheegay lamadiis inay lahadhaaf in isbeddel weyn oo dhinaga dhaqaalagaya dhiiday golaha dhaqaalaha qaranka sidoo kale wuxuu qoraa warbixino warbixinadaas uu qoray uu midda sanadkan markii ugu horreysay la qoro waxaa ka mid ahaa state of the economy report state of the economy report wuxuu noqday reportkii ugu horreeyey oo aan dunida usoo bandhignay oo ay noqotay runtii report walboo soomaaliya laga soo saari jiray in asaga laga soo xigto taas waxay tusaysaa in fariinteenna annaga haddaan nahay soomaali annaga keliya aan sheegi karno oona cid kale noo hadli karin marka waxaan rajaynayaa hay-adaha kala duwan ee dowladdana inay ay warbixinada iyo suurada soomaaliya sida loo qurxin lahaa oo saxda ah inay ayaguna nagala shaqeeyaan aada iyo aad baad umahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in wax kale wax badan kala faa-iidi doonno maalmaha maanta iyo beri dhammaantiinna waxaan idinka codsanaynaa in maskaxdiina aa shiishaan oo aad maxay ahayd cilmiga idinku duugan aada ummadda usoo gudbisaan labadan maalmood aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum shirkan waliba fursad siiyay hogaamiyaalka dhaqaalaha iyo ganacsatada si uun kuwada hadalaan siday linxoojii lahay iskaashiga caalamiga iyo oo la dardargeliyo maalgashi iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya